Welcome to Inclusion Matters, a podcast about children's development from the Center for Inclusive Childcare.
asalaamu calaykum kusoo dhowaada bodcast magacaygu waa bareeqad daahir waxaan ka shaqeeya center for inclusive chalkia center maanta waxaa ila joogto maryan xasan oo aan ka hadlayna arin aad iyo aad muhiim u ah maantay waxaan ka hadlaynaa muhiimadda ee leedahay ilmaha intay yaryihiin in luqadooda la baro ama lagu abaabiyo maryan soo dhawow
waan soo dhawaahay bareeqo mar badan waan kuu mahadhayaa hawshaad wada qabanaysad sanado badan iyo hawshaad u qabanaysad caruurta iyo fiilkan aan ku jirno oo early childhood educationka mar walba waan ku faraxsanaa inaan inaan wada hadallo oon ka hadallo mawduucyadan muhiimka ah
waa mahadsan tahay maryan soo dhawow maanta saan sheegay waxaan ka hadlaynaa muhiimadda ay tahay ilmaha intay yaryihiin in luuqadooda hooyo lagu abaabuliyo soo maaha maryan maanta arintaasoo maanta ka hadlana muhiimadda ay tahay maryan marka xoogaa bal noo taataawo since adiga aad tahay qofka oo barnaamijkan aad iyo aad u fahansan oo aad iyo aad u wado
horta marka hore waad ku mahadsantahay fursaddan afka hooyo ama waxaan la yidhaahdo home langugeka dadka labada dhaqan leh oo laba ummadood ku dhex nool oo labada af ku hadla waxaa aad iyo aad muhiim u ah haddii ilmaha aysan luqadda joogto ugu hadlin ama ilmaha hadduusan luqadda afkiisa hooyo uusan baran waxaa deg deg uga dhumayaa ilmaha luqaddii awoodday u lahaayeen inay ku hadlaan markaasna waxaa ku xigta dhaqankii inuu haysan waayo iyo muhiimadda ugu daranna waxay tahay ilmihii iyo waaridkii inaysan isku af ku hadlaynin marka luqadda luqadda hooyo ama luqadda home langugeka ama heritage langugena waa ladhaha luqadda dhaqankaada waa wax muhiim ah waa hantida ugu muhiimka ah oo ilmuhu lahaan karaan hadduu yahay ilmo laba dhaqan ama wadan kale waaridkiis taariikh kale ama hiddo kale leh
maasha allah maasha allah maasha allah marka maryan marka maxaan bal noo sheeg bal maxii oo maxaa muhiim u ahaan lahaa waalidka anigaba hadda waalid baan ahay inaan waxyaalaha muhiimka noo ah inaan samayn lahayn
aad baan ugu faraxsanaha inaan taas ka hadlo waxyaabo waxaa jira taariikho badan iyo baaritaan badan iyo laga sameeyey oo sannado badan la fiirinayay marka la eego ilmaha maxaa luqadooda afka u xajiya marka waxyaabahan aan ka hadlayno waa waxyaabo qofka waaridka ah ama qofka providerka ah oo ilmaha la shaqeeya oo mas-uulka booska waaridka ugu jira waa waxyaabaha keliya oo haddii uu si joogta ugu dhaqmo ilmaha ay baranayaan luqadiisa haddaysan horey uga hadli jirin ay sii baranayaan haddaysan luqada bilaabayna kow ay ka bilaabayaan midda ugu horeysa oo daruuriga ah waxay tahay ilmaha in waa waxa ugu fudud ilmaha in afsoom afkiisa lagula hadlo haddii stebkaa la qaado guriga iyo meeshuu joogo ilmaha experience waxay siinaysaa waxaan la dhaho immersion waxay siinaysaa fursad uu wixii dhex galo oo luqadii uu ku fahmo dhinacyada kala duwan oo nolosha wuxuu ku fahmayaa marka cunada la karinaya magacyadeeda iyo sida looga hadlo wuxuu ka fahmayaa marka loo qabeynaya iyo marka iskuulka kelmado waxay siinaysaa nooc walba oo nolosha uu ku hadli karo marka maxaa ilmaha lagu caawin karaa waxaa lagu caawin karaa marka ugu horeysa in afkiisa afka guriga lagula hadla ilmaha haddaad guriga joogteed khasab inay noqoto isagoo wadan kale oo aan luqada ingiriiska looga hadlin joogo oo kale taas waa koob midda labaad waxay tahay in hadal joogto ah iyo sheekooyin joogto ah idiin socdo marka taas waxay siinaysaa iyaduna luqadii bay sii ballaarinaysaa waxay siinaysaa dhaqan iyo cilmiba ku hoos jira sheekooyinka waxaa ku hoos jira oo ay wadaan sheekooyinka waa waa iskuol oo kale marka ilmaha waxay siinaysaa fursad inay iskuolkaas ay wax ka bartaan ah sheekooyinka looga sheekeynayo waxaa ka mid a iyagoo yaryar in loo heeso heesahani hobey hobey hobeya oo kale taas waxay siinaysaa markaad maqlaysid ha ha ha ha soo noqonaysaa science bay ku dhisan tahay luqadda ingiriiska waa wax research laga sameeyay luqadaha adduunka maxaa yeelay ha ha hada soo noqonaysa ilmihii waxay baraysaa dhawaaqyada kala duwanaantooda kalmadaha iyo kala duwanaantooda bay baraysaa waa waxyaabaha luqadda lagu bilaabo qofka markuu luqadda baranaya inay kelmadaha kala cod leeyihiin hadda lix iyo labaatanka letterska oo kale inay kala dhawaaq yihiin marka heesaha loo heesaya waxay u gudbinaysaa ilmaha oy siinaysaa dhaqan iyo iyo foundation marka midda koowaad waxay tahay af soomaali joogtaa inaad kula hadashid mar walba taas mas-uul baa kaa saaran runtii qaar kalena waan kasii hadli doonaa laakiin buraqa kaas waa midka ugu culus oo aan aan jeclay waaridka ama providerka inaan u gudbino
maryan hadda tusaale ahaan you know, luuqadii anagoo guriga kula hadlayno baa waxaa u shidan t v oo english keliya ah ama bugag waxaanu akrinaynaa oo english keliya ah taas maxaa leedahay
waa runta waxaan ku noolnahay wadan luqadda looga hadlo oo badan oo wadanka haysata oo u dhigan waa ingiriis macnaheedana waa bugaagta qoran iyo brograamada degsan ingiriis bay ku hadlaan laakiin ingiriiska marka markay ku hadlayaan qolo walba macnaheeda ayay kala baxaysaa oo afkeeda marka kasoo qaad waxaad waxaad go-aan gaaraysaa ilmahan inaad ku caawisid inay luqadda afka hooya ka dhumin markaas waxaad bilaabaysaa inaad u raadisid barnaamijyo soomaali experience oo language experience ay ka helayaan xataa mu ahaado brograamo soomaaliya ka socda ood isleedahay waxba kama faa'iideysanayaan ilmaha maqalkay maqlayaan dadka isla hadlaya xataa wuxuu noqon karaa soomaaliya hadda adduunkii janaalo badan baa jira waxaad soo gelinaysaa wax badan oo soomaali dad ku hadlaya dhegahooda waxaad u dooraysaa brograamo ilmaha fursad soomaali a siinaya markay guriga joogaan ama markay centerka joogaan dabcan bugaagta qoran for example ah markaad buugga saa u qabatid aniga waxaan ilmaha aan ugu akhriyaa ama ugu akhrin jiray buuggii oo aan isha marinaya ingiriiska baan soomaali ku sheegi jiray laga yaaba qofka akhrinaya inuusan soomaaliga si fiican u akhrin laakiin sawirkaad eegaysaa sheekada waxay ku socotay halkaasaad ka akhrinaysaa sawirkaad oo aad u fasiraysaa marka sidaad leedahay waa run luqad kalean ku dhex noolnahay laakiin waxaan ognahay annaga inaan isticmaalno authorityga ama awoodda aan leenahay iyo mas-uulkeena taasoo ah inaad kareed garaynaysid fursado hadda ani waad maqlaysaa kelmada ingiriisa iga soo gelaya luqadii soomaaliga taasna waxay caddayn u tahay waxaan ku intaa ku dhex jirnaa luqad kale taasna wax dhibaata ah maleh laakiin waxaan rabnaa inaan inaan sameyno jawi u suurtagelinaya luqaddu inay ilmaha ay bartaan ku hareereysan tahay taasna waxay u adkeynaysaa luqadda
waa runtaa marin hadda marinaya hadda eragaaga waxaa igu soo dhacayo dhowr center ayaan tagay oo spanish emergent kay dhahaan iyo mom emergent saa sameynaysid ayay sameeyaan bugagta meesha oo ingiriishka ugu qoran yahay way qariyeen waxay ku qoreen soomaali amin af luqadooda luqadooda ay ku qoreen cunugii markas waxaa loogu akhrinayaa luqadooda waana program kaliya ah oo like hadday dhahaan spanish emergent micnaheeda waxay tahay wax kasta waa spanish curriculumka waa spanish activityyaasha waa spanish wax kasta spanisha lagu sameynaa taasoo kale soo nooma fiicnaan lahayn annaka haddaan haysan lahayn ha aad iyo aad waxay ka mid tahay buraaqa saa leedahay waxay ka mid tahay isku shuqlin u taala qofka ilmaha jaalkeerka ku haya iyo qofka ilmaha dhalay inuu isku shuqliyo siduu ilmaha u siin lahaa fursado luqadda ah saa hadda leedahay dadka monga ah ama dadka isbaanishka isbaanishka runtii waa wadan luqadiisa wadankan luqadda labaad oo maraykanka ah marka waa jira wax badan oo luqadooda fursada ay u leeyihiin iyo janalo badan iyo bogaag badan iyo marka laakiin waa in laisku shuqliyo in saas la yeelo hadda waxaa jiri karaa dadka centerka ka shaqeeya oo kale ama home childcare ka jooga waxaad bilaabi kartaa inaad qalin iyo warqad aad ku qorto aad magacawdo ilmaha space walba uu ku jira soo hadduu rooti ay aad ka hadlay sidoo kale waxa rooti lagu dhaho waxa lagu dhaho kelmadahan kaas waa example laakiin environmentga bathroomkoo kale musquul jikada wixii oo dhan baad vocabulary aad sanaysaa waad u magacaabaysaa waad u magacaabaysaa kelmadahan iyaga ma yaqaanaa laakiin waad siinaysaa sida ilmaha cunada loo siiyo kale baad u fidgaranaysaa u siinaysaa
ha ma senterada marinay waxaa laga qaadaa waxa la yidhaahdo class oo sida ilmaha ula interact garaynayaan macalimeenteenna badanaa xoog ayay saaraan inay luuqadii ay toodii ingiliishka ahaa ee ilmaha wax ku baraan laakiin mar badan waxaan ku dhahaa may waxaa nii fiican tiina soomaaliga ayaadba wax badan ku helaysaan waxaa lagu fiiriyaa points pointyaasha ugu badanba waxaa ku helaysaanba marka ilmaha aad luuqadaada hooyo a wax si fiican ugu bartid aa dhahdid kan waxaa la yirahdaa baaquli kan waxaa la yirahdaa caag waa ereyo waaweyn ilmaha baraysa taasaaba ugu fiicanba taas maxaa leedaha waalid waxaan arkay sentarada xoog inay u saaraan ilmaha inay englishkii aad wax u baraan waxay ka baqaayaan itixaamadii iyo wixii inay ku dhacaan laakiin waa
sax waa absolute sidaa leedahay waa sax bareeqo waxa weeyaan luqadda af soomaaliga haddaa ku taqaanid macnaha waxaa la dhaho miiska miis ama sariir hadday ilmihii fahmaan conceptiga sariir iyo miis waa lagu bedeli karaa ingiriis excuseme marka dadku inta badan saasaa laga baqaa waa wax jira ummado badan saasay dareemaan laakiin baaris walba waxay tusaysaa ilmaha afkiisa hooyo haddii uu si fiican u garanayo infact waxay u sahlaysaa barashada iyo haysashada luqadda kale oo labaad marka marka dadka ilmaha luqadda baraya iyaga laftigooda pardon me iyaga laftigooda luqadda u fudud waa luqadooda marka haddaad qof waxu macnaynaysay luqadda ugu fudud ood ugu macnayn karta waa taad kugu fudud ood taqaanid marka waxaa aad muhiim u ah in dabcan ilmihii experience badan oo english ay helayaan fursad u siitan soomaaliga inay helaan sometimes waad isku dhex wadi kartaa laakiin adiga spaceka soomaaliga oo fursadda u helayaan ha noqda mid ay luqadooda ay ku dhismi karto
taas aadaa ku mahadsantaha marya marka hadda bal waxaa nooga sheekaysaa barnaamijkaaga barnaamijkaaga bal hadda bal nooga sheekee noo taataaba barnaamijkaaga marka maadaama aan ka wada hadalna muhiimadda ay tahay luuqadaada muhiimadda ay tahay bal hadda barnaamijkaagana noo sheeg marka sax waa sax waa ka aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkan inaan soo hadal qaaday waxaan ka shaqeynayaa aniga keliyana kama shaqeynaya laakiin waa mashruuc aad u ballaaran oo minnesooda oo dhana waa waxyaabahan fursadda cajiibka ah ilaahay noo siiyey oo ah in dadka waaweyn oo soomaalida ah ayayooyinka oo intii lala hadlo la weydiinayo iyaga khibradooda ilmahaasay usoo korsadeen iyaga meeshay joogaan ee khibradooda dib markay u eegaan waaridnimo iyo ilmaha waxay ugu heesi jireen marka dadka soomaaliyeed oo ayayooyinka minnesooda dad badan oo ayayooyin ah oo soomaaliya ku nool laakiin waxba kama ogin aqoontooda iyo khibradooda fursad ma hayno ama ma jirta lagula hadlo taasna waxay abuureysaa aqoontoodii inay iska tagto maadaama qof walba wakti buu leeyahy adduunka intuu joogaya laakiin haddii aan wixii laga qorin qofkii haddii waktigiisa timaado wuu la tegayaa taasna waxaa waxaa keenaysa muhiimadeeda dadka annagoo kale luqadooda aysan inta badan qornayn oo lagu hadlo waxaa dhacaysa luqadooda way xadidan tahay dhaqsayna ku dhumi kartaa marka waxaa khasab noqonaysa marka inaan bilowno inaan ka fekerna sida luqada sida luqadda loo hayn lahaa loo qori lahaa marka projectigan waxaa la dhahaa singagain singagain somali lalaby oral history project marka singagain magaca markii la hindisay waxaa laga waday maba heesayno ilmihii uma heesayno waxaynu nahay hadda society laba dhaqan iyo iyo waddan horleh ku mashquulsan ama shaqo ama waxyaabaha daruuriga ah baa dadka kusii jeedaan waqtigan hadda xaadirka waxaana jira isbeddel aad khatar u ah oo ah ilmaha iyo nolosha guriga in waaridkii uu aad uga sii uga maqan yahay wuu ka maqan yahay dadkeena hadda inta badan dhaqaala keenaysa damac baa keenaya raba inuu qofka wax tabco waxaa keenaya aabihii hooyada inay kala maqan yihiin oo hooyada culays saa'id uu saaraya sababo badan ayaa jira laakiin waxaa xaq runtu waxay tahay in ilmaha uma heysayno markaan leenahay taas waxay ka fasiraysaa heysad kale imaha laakiin ilmihii ilmihii macruufka iyo xiriirkii aan u haynay kanshaha ayaa yaraanaya marka projectigan marka singagan ujeedadiisa waxay tahay in ilmaha luqadda ka dhumayso oo soomaalida ah inay helaan fursad inay helaan fursad luqad qoran oo ay ku farxaan oo sawiran oo aruursan oo ah kuwii aan ugu heesi jirna ilmaha waxyaabihii oo dhan waaradka yaqaanin ayooyinka ayaa laga aruurinaya hadda waxaan maraynaa in ka badan lixdan iyo shan ayayooyin ah oo soomaaliya waan sii wadaynaa projectiga wuxuu dhammaanayaa may oo laakiin waa khibrad cajiiba ayay markaad la fariisatid oo saddex su-aalood baan weydiinaynaa midda ugu horreysa waxay tahay ayayo qofkaad tahay nooga waran dib haddaad u eegtid maxaad xasuusahaada wadanka iyo maxaad xasuusataa waxyaabaha lameelaawaanka kugu ah taas waxayba furaysaaba bad dhan oo wax dhan oo aynan ogeyn oo haddaan su-aashaas la weydiin waaradkaas aan weligiis uusan ka hadlayn waxyaaba cajiib ah qofkaas sheekadiisa waxaad moodaysaa buog la akrinaya oo kale markaas waxaan weydiinaynaa sidoo kale ilmaha sideebaad usoo korisay ilmahaada maxay ahay waxyaabihii aasaaska u ahaa taasna waxay furaysaa albaab horle waaradka qaar baa waxaan qof baa waxay nagu tiri tusaale ahaan ilmaha markaan meel aan hawl badan ku jiro ayaan hawl badan jirta ayaan ilmaha ku korsaday oo dhaqan meel magaalo aan ahayn oo miyi oo kale ah marka waxay tiri waxaan xiray laba geed baan laba mara baan intaan fidiyey baan labada dhinac waxaan oga kala xiray geed iyo geed isu dhowaa hawl baan waxaynaya badar baan haadinaya waxay tiri gacantan saas ku dhaha cunuga wiifow camal saasaanu ruxaa halkaas waxay tiri uu aamusaa markaan saas leeyahana waxay tiri waan u heesayaa marka waxaa cajiiba fursadda ay siinaysa ilmaha markaa loo heesayo baan rabaa in yar inaan ka dhaho bareeqo ilmaha markay kow ay yaryihiin marka loo heesayo sidaan ognahay waad aragtaan kalaasiyaan ka qaadana ilmaha marka loo heesiya waxay siinaysaa way isu soo dhaweynaysaan waa nurturan qofka u heesiya iyo ilmaha jacayl baa dhex maraya iyo isu soo dhowaansho isu soo dhowaanshahaas waxay siinaysaa raad ku reebisaa ilmaha jacaylkiisa iyo xasiloonadiisa iyo ammaanku dareemayo oo ammaankaas oo de attachment aan oo ka dhexeeya waaradka iyo ama providerka iyo ilmaha waxay kaloo yareynaysaa ilmaha inuu hadba kor iyo hoos u aado kor iyo hoos caradiisa ay noqoto waxaan la dhaho arousal emotional arousal oo ah qofkii maantao dhan marna waa waa waa waa tacaburaya oo waa ilmihii haddaysan haysan mar walba interaction iyo hees waxaa ku dhacaysa inuu hadba dareenkiisa marna waa kacaya marna waa hoos buu u dhacaya marka heesida loo heesaya waxay yareynaysaa oo xasilinaysaa ilmaha oohintiisa iyo hadba carada uu dareemaya because kelmadihiisa way yaryihiin waxay ku caawinaysaa inuu nasasho wanaagsan helo oo uu dego si fiican u seexdo sidoo kale marka projectigan ujeedadiisa haddii lasoo koobo waxay tahay ayayooyinka soomaalida in la siiyo fursad iyo wakti taariikhdooda la ogaanayo la qorayo taariikhdooda waaridnimo iyo qaabka ilmaha ugu heesi jiraan marka laga aruuriyo waxaan ka sameynaynaa collection oo buog ah ay ku jiraan suugaanta ilmaha oo dhan iyo ayayooyinkii oo u heesaya heesihii oo aan ka samayn doono recording hadhowta laga helayo internetka laga helay iskuullada laga helay librariga iyo waxaan ka qabanaynaa sidoo kale video interviews iyagayoo halkan soo fadhiya oo iyada ay hadlayso taas waxay fursad noo siinaysaa in materialkan markaan aruurino waxaa laga dhigayaa archival waxa la dhaho oo minnesota historical society ama qolyaha taariikhaha aruuriya oo kale ayaa la kaashanaynaa oo diiwaan gelinaya oo haynaya waayo taariikhahan aan aruurinayna iyo luqadahan waxay ka mid tahay minnesota history also because soomaalida minnesota taariikhdeeday hadda ku jiraan iyo dadka imaado ku nool marka saasaan aan u diiwaan gelinaynaa websitena waa loo sameyn doonaa qofkii raba inuu cilmihii ama mustaqbalka qofkii raba inuu baarid sameeyo ama cilmi baarisi uu sameeyo ama dadka soomaalida meel walbay joogaan meel ay ka geli karaan oo ay ka isticmaali karaan materialka
marin arrintan arrin aada u fiican wey waan sugi laahay waan sugi laha inaan helno siiba recordingka maaragta ilmaha heesaskooda kan lagu seexinayo guriga loo shidaa ilmaha ina inta iska dhegaystaan waa wax aada u fiican weeye waan sugi lanahay marin maryan aad ayaad u mahadsan tahay waa wax fiican ayaad ka hadashay wax fiican ayaa qabatay ihope kan inay waxaan isleeyahay generationka hadda kabacd ilmaha dhalay aad bay wax u faa'iidaysanayaan because waxay haysanayaan resourceskan dhan hadda samaynaysid aad iyo aad waxaan rajeynaya inuu sii bato
iyo waalidiinta cusub oo hadda wadanka ku cusub markay kanoo kale arkaan luuqadoodii iyo dhaqankoodii kama tagaayaan markay helaan ilmihii markay helaan access u yeeshaan waxay hore u yaqaaneen waa runtaa buraaq waa run waxaan rajeynayaa midda ugu dambeysan oranaya waxay tahay waxaa ku saaran xil weerad ahaan haddaad video aad dhegeysata podcastgan ama provider waxaana saaran xil ah ilmaha inaan af soomaali kula hadalno markaad banaanka joogtid soomaali inaan kula hadasha markaad guriga joogtid markaad centerka joogtid hadday iyagu ingiriis kugu jawaabiyaan waxaad bilowdaa kelmada inaad siiso hadduu ku yira uu ku leeyahay kabahaygaan rabaa inaan tahay garay waxaad oranaysaa kabahaad rabtaa inaad kabahad gashanaysaa wax kasta oo ingiriis kugu dhahayo soomaali ugu jawaab iyo hadal inaad ku tiraahda go-aankan ah annaga waxaan rabnaa luuqadda inaysan naga dhumin markaad aniga ila hadlayso soomaali keliya baad igula hadli kartaa anigana ingiriis baan kugula hadlayaa maaha mamnuuc in ingiriis lagu hadla laakiin ilmihii waxaan ogeysiinaynaa isbeddelkan aan samaynayno oon u samaynayno inaan luuqaddeena baranno maryan aad iyo aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan rajeynayaa inaan barnaamijkan oo badan aan ka hadli doono aan wadi doono intaan kaliya kuma ekeenayno koley waxyaalo kuwa badan koley waa soo sameynaynaa marka maryan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aad iyo aad baa u mudan tahay buraaqa mar walba thank you
thank you maryan
Thanks for listening. For more resources, visit us at inclusivechildcare.org.